wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaro dowlad goboleedka jubbaland ayaa degmada beled xaawo ka daafurtay tartan ciyaareed langobdo tuman iyo dhig kooxood oo kumid ee kooxo heerka koowaad ee degmada beled xaawo ee gobolka gadaa munaasabada daafurta tartanka iyo weyba goobroog ku ahayay isku duwaha wasaaradda dhallinyarada ciyaaro ee gobolka gadaa haaruun dhaqane iyo hano kumid ee baxda ciyaaro ee degmada walibana kulan ciyaareedka kooxooyinka la ka bilaabiyo iyana elman iyo mikaari walibana guuliya ratay kooxda elman oo lamiyo ibir ku kabadiyeen kooxda kale ee markaas la dheelasi mas-uuliintii ku qayb galay munaasabada kulan ciyaareedkaee langobada toban iyo lixda kooxood oo kumid xayeen kooxda heerka koowaad ee degmada beledxaw iyo wasaaradda ka bogaadeen dadaalka iyo kuwadda degmada ee ka eedan isdhexgalka dhallinyarada galabta waxaa halkan nooga furmi doono liig lix iyo tobanka tiim ayaan usoo xulnay inay cayaaraan liigan ku cayaari doonaan insha allahu tacaala oo ku aadan ama aan ku soo dhoweynayno agaasimaha ama iskuduwaha dhallinyarada iyo sboortiska gobolka gedo walaalkeenna haaruun yaan ugu talagalnay inaan ku soo dhoweyno ciyaartan lix iyo tobanka tiim waxaan rajaynayaa cayaar qurux badan oo runtii loo soo daawasho tago oo xiise leh inay meeshaan ka dhici doonto waxaan halkan baaq oga dirayaa wasaaradda dhallinyarada sboortiska ee maamul goboleedka jubbaland oo ugu horeeya wasiirka waxaan leenahay dee agaasimaha ha iska soo dirina ee waxaan u baahannahay in wasaaraddu ay garab istaagto shaqo badan buu ka hayaa gobolka asaga iyo guddoomiyaha gobolka sboortiska labadaba gobolka waxay ku sugan yihiin degmada baladxaawo waxaan rajaynaynaa marka wasaaradda haddii codkaygu gaaro inay arintan insha allahu tacaala ay wax badan ka badiso
sboortiska waa isdhexgalka bulshada dhalinyaro qiimo badan baa anaga haysanaa anagoo haysanaa awal wixii naga qaldanaa hadda daarinta waa saxan yihiin oo guddoomiyayaal daacada oo sboortiska u shaqaynaya ilaah subxana wa tacaala gacanta u geliyay waxaan leeyahay marka dhalinyarada guddoomiyayaalkaanay targaanayta ama guddoomiyaha sboortiska gobolka ha noqdo ama xubnaha ka hooseeya ha noqdaan rag qiimo badan baa hadda noo joogan gacanta ku haysanaa waxaan leeyahay sifa wanaagsan oo hadda ay mataqaanaa shaqada u wadaan in la wadaan rajaynaya waxaan aad ugu faraxsanahay kulankan liigan maanta lagu daafurayo garoonka xalanley stadium oo wuu soo agaasimay saaxiibkay iskuduwaha gobolka haaruun dhaqne ayaan galabta daafuraynaa anigoo wakiil ka ah oo guddoomiyaha xiriir kubadda cagta gobolka gadaah waxaa maanta daafuraynaa ciyaartan oo ugu horeyso kulanka koobaad lix iyo tobanka tiim oo degmada ka midkaa lagu casuumay garoonkan waxaan rajeynayaa insha allah inuu si qurux badan noogu dhammaado marka liigan maanta waa noo dahfuran yahay uu saaxiibkay agaasimaha muxuu ah iskuduwaha gobolka uu dhigay waxaan ku soo dhoweynaynaa in asagana tartanka uu dhigay uu si qurux badan uu noogu dhammaado
marka koowaad waxaa salaamaya labada tiim elman iyo malkaariyey oo runtii nasiib u yeeshay tartankan inay bilaabaan oo kick ofta ay maxay ahayd nasiib u yeesheen waxaan leeyahay walaalayaal soo dhowaada waan mahadsantihiin waqtigiina saad u soo horteen waxaa kaloon salaamayaa mas-uuliyiinta garabkeyga taagan gudoomiyaha sboortska gobolka ugu horreeya gudoomiyaha ururka dhallinyarada iyo gudoomiyaha sboortska degmada iyo ragga lejeemiyiinta oo maxay ahayd garabkeyga taagan iyo baha saxaafadda intaas kadib runtii waxaan aad ugu mahad celinayaa wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha jubbaland oo uga horeeya wasiir cabdirashiid iyo wasiir faadumo iyo agaasimaha guud ee wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha jubbaland agaasime cabdulaahi runtii waxaa jirto maxay ahaydee saad ogsoonteenba wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha habacsanaan fara badana ka jirtay hadda waxaad u malaysaa in dhiig cusub uu soo galay wasaaradda maxay ay ka shaqayn rabto waxyaaba fara badan gobolka ay soo gaari doonto insha allah tuulo ilaa degmo waxqabad fara badan insha allah dhallinyarada gobolka ay usoo wado insha allah mar dhow waxaa imaada doona agaasimaha dhallinyarada ciyaaraha jubbaland oo garoonka baleda xaawo dhagaxdhihi doona duula yiraahdo maahan tartankan tartan bis ah wasaaradda waxay qaabilsanta waxaa waaye qof walba oo dhallinyaro oo sboorts ah iyo dhallinyaro ahba oo gobolkan joogo iyo statekan joogo bay mas-uuliyaddeeda saaran tahay waxaan ka rajaynaynaa insha allah sboorts iyo dhallinyaro iyo ciyaar bis maahan waxaan ka rajaynayna waxyaabo fara badan waxqabad fara badan shaqo abuur fara badan iyo waxyaaba fara badan insha allah ka rajeynaynaa tartan ciyaareedka langobado kooxooyinka iyo kuwada tirsanyan dhallinyarada ayaa weliba kaalimeynka jarte nibadda iyo isdhexgalka bulshada maadaama bulsho badan aan kooyaan si oon fiirsada ayaan kulmo markaasi tilagobadow